haddaad mahadsantihiin anigu dee waxaan garanaysaa waxaan joogaa oo taliya ka ahay taliya taliga degmada buurtille waxay quseeyaa waxa weeye waa buurtille iyo inta ay xukunto
waa gartay buurtille iyo inta ay xukuntaa caadi weeye shaqooyinkii booliska oo caadiga ahaa shaqooyinka booliska oo caadiga ahaa waa xagga nabadgelyada iyo hogaamada ay xukunto waana waa wax go-aan laga saasaaray oo la doonayo ciidanka booliisku inay fuliyaano sida hadda baalahaan la yidhaahdo beselka waa degeysanaysa oo taliyaha ciidanka booliisku qaybuhu iyo puntland oo dhan amar buu ka soo saaray isaga baana ku shaqaynaado waxaanu la digaynaao doonaynaa dadka inaan u sheegno go-aanka ay soo saadhay dowladda puntland qaybta ciidanka booliska tali ciidanka booliisku waxaan leenahay dhammaan dadka na dhegaysanaya iyo kuwa leef nooga joogaba waa in la qaataa amarkaas oo baabuurta bersel kale ee ku shaqaysa berselka oo la gelinayo waxaan leenaha oo ka codsanaynaa inay berselka ay ka fiiqaan oo ay ka qaadaan oo ay u dhega nuglaadaan go-aankaas uu soo saaray taliyaha ciidanka iyo dowladda puntland waayahay bal waxaa ka warantaa marka dhacdooyinkii u dambeeyey maalmihii u dambeeyey ka dhacay degmada buurtile iyo dib waa la so waa la socotaa degmada buurtina dee wixii ugu dambeeyay oo ugu weynaad oo ka dhacay waxay ahayd toddobaadihii dhaweyd oo lasoo dhaafay nin baa ku dhintay ninkii ku dhintayna dhammaan ayadoo aan loo kala harin oo ama aan reer baan ahayn iyo dawlad intaba ninkaasu nin buu dilay ninkii waa la habaalay janeer xamaallaha siiyo hadda ka hor bay ahayd ninkii dilay waa fakaday dib baa loo soo qabtay oo maanta wuxuu ka heran yahay waa la socotaan maalintii laga kala wareegayana saxaafadda idaacadda o dhanna waa loo yeero waa loo sheegay wuxuu ku xiran yahay garowe garowe hadduu ku xirnaana waxaa loogu xiray in ay ka heshiiyaan dadkii dhibanaha ahaa taniyar xamaallahaas iyo ninkii uu ka dhintay iyo kuwii gacan ku-dhiglaha ehelka u ahaa siday isugu imaan lahaayeen baa waayahan looga shaqaynayay arrintaasna arrin nabadgelyo weeye dawladda iyo boliiskuna iyaday kala shaqaynayeen wax kale oo dhibaato ah oo ka jira oo haddeer aan idhaahdo dee waxbaa ku leeday ma jiraan waxyaha iska yeelka oo saligyada iskaga xiran oo ama dhaawacyo yar yar ha ahaadeen ama ha ahaadeen kuwa dee shaqaqooyin loo socoy oo shaqadii boliisku waa jiraan kuwaasu dee axad ma laho oo waa shaqada boliiska arrintaas
waaya marka kiiskaasi muxuu ku dhamaaday hadda wallahi kiiskaas waxaan rajeynaynaa inuu ku dhamaado guul mar haddii gacan ku-dhiglihina uu xiran yahay odayaashii qabaa-iladuna ay wadahadal u socdo oo gacanta ay ku hayaan haddee siday ay habba uga heshiiyaan buu ku dhamaan doonaa hadduu lahaydma laakiin waxaan is leenahay waa lagu guulaystay mar haddii ninkii dhibta geystay gacanta lagu hayo
waayahay dhanka kale sidaa adigu xustay baa taliyaha dhawaan wuxuu soo saaray amar ku aadan bacaha beersolka marka burtille waxay ka mid tahay meelaha gaadiidka waaweyn iyo gaadiidka yarba ay isaga gooshaan tallaabadaasi maxaad kaga qorshaysa dee saacaddaanba waa la fiiqaya anagu biliisku isla saacadiiba taarada iyo go-aan baa kasoo baxaa isla saacadiiba waa la fuliyaa saliga degmada buurtinle go-aankii uu soo saaray taliyaha ciidanku isaga ayay fulinayaan haddii rabbi idmo dadweynaha degmada buurtinlena waa ku wargelinayaan iyo inta ka baxsanba waxay leeyihiin go-aankaas hala qaato halan loo dhigo nuglaado tillaabada ugu habboonna baa laga qaadaya haddii lahayd